Munaasabadan oo ahayd mid lagu dhagax dhigayo dhismaha wadadan oo isku xirta gobolada Sool iyo Sanaag ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka dowlad goboleedka Khaatumo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadan ayaana ka dhacday magaalada Ari Cadeeye waxaa dhagax dhigga wadadan ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda iyagoona u mahad celiyey dadkii ka qayb qaatay dhismaha wadadan.
ilaahay qadarkiisa maanta inaan bilowno wejigii koobaad ee wadada cari cadeeye maxaa sool sanaag oo insha allah wadadaas isku xidhi lahayd sool iyo sanaag insha allah lixdankii kilomitir oo ku horreeyay baan bilaabaynaa oo insha allah rajaynaynaa inay laba bilood gudahood ku dhammaanayso lixdankaa kilomitir waxaana saasoo kale noogu bilaabmaya fundraisinkii aan ku bilaabnay wadadaas waxaana waxaan u mahad celinayaa ilmaan axmed saciid naaleeye iyo reer axmed saciid naaleeye oo dhan iyo reer maama khadiija cabdi xasan laangare oo runtii qaybta ugu horreysay lahaa boqolkii kuna ugu horreeyey
waa arrin aad iyo aad u wanaagsan in maaragtay intii ka soo shaqaysana ilaahay loogu mahad celiyo ilaahayna looga baryo inuu ajar iyo xasanaad qiimale ka siiyo inta kale ee maanta ku soo baraarugtay ama doobjoogga ka ah ama timina waxaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan iyaguna waxaa runtii si gaara ugu mahadcelinaya hablaha ka soo hablaha soo agaasiday maanta halkan soo kaankeenay waxaan runtii anigu waan horan karaa hablaha reer s s hablaha soomaaliyeed way ka qaalisan yihin way ka sharif way ka qaalisan yihin
wixii aan ka faydi waxba hayqarin waddada waxa weeye soo dhaweynteeda iyo kufarxinteeda iyo ka qayb qaadashadeed yaa baanuu nahay dhinacyada laysqabsan oo laga wada qayb qaadada waxba inoo qabsoomi maayaan waddadan in aad bay muhiim u qayb qaato oo haddaynaan ka wada qayb qaadan oo qof waliba wuxuu kari kara aanu bixin dhinac xoola bixiyeen in lacag bixiyo waxba inoo qabsoomi maayaan laakiin haddaynu ka wada qayb qaadan si fudud